kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka taariikhda dunida oo toddobaadkiiba hal mar aad ka maqashaan idaacadda beerule magaalada beledweyn barnaamijka alaaba waxaa soo saara islamarkaana halkan idinkala socodsiiya anigoo cumar amerika cabdiqaadir nadaar ayaa igala qaybgeli doona mar kale iyo barnaamijka taariikhda dunida barnaamijka taariikhda dunida ah waxaan diradda ku saaraynaa toddobaadkan haddii allaha ugu dalqadaro taariikhda dalka netherland cabdiqaadir soo dhowow bal taariikhda dalka netherland oo kooban haddii aad si faahfaahsan noogu sharaxdo
netherland cumro waa xubin aas-aase ka ah midooda yurub iyo ururka ganacsiga adduunka baaxadda dhulka ee netherlandna waa afartan iyo kow kun shan boqol labaatan iyo sideed kilomitr oo isku weer ah oo ay ku jiraan meelo fara badan oo biyo mareen ah iyadoo ay markaasi weyliso saddex jasiiradood oo ku yaala karibyoonka sinta iyo sidoo kale saba waxay sidoo kale wadanka ka mid yahay wadamada ugu wanaagsan marka loo eego dhanka bilicda amsterdam caasimada netherland waa magaalada ugu dadka badan wadanka oo dhan tirada dadka ku noolna waxaa markaa lagu qiyaasaa toddoba milyan marka lala barbardhigo toddoba iyo tobanka milyan ee wadarta guud ee dadweynaha luuqado kala duwan ayaa dalkaasi looga hadlaa netherland waxay adduunka ku hogaamineysaa jawiga ganacsiga iyo sidoo kale dhanka xiriirada caalamiga iyadoo dadka maxaliga oo boqolkiiba sagaashan shan ay si fiican u yaqaanaan luuqada ingiriiska oo si weyn halkaasi looga hadlo marka qaab dhismeedka siyaasadeedana magaca rasmiga ah waa boqortooyada netherland qaabka gobolka waa boqortooyada dastuuriga sharciga dhanka sharci dejinta qaranku waa qaran markaasi baarlamaanka rugta koowaad leh oo shan iyo toddobaatan xubnood oo ay doorteen dowlad goboleedyada baarlamaanka gobolada rugta labaad oo ka kooban iyadana boqol iyo konton xubnood oo si toos ah loosoo doorto muddo afar sana rugta koowaad waxay iyaduna ogolaan kartaa ama diidi kartaa bilashada ma bilaabi kar qof ma bilaabi karo si dartii siga keligiis inuu go-aan gaaro arrimo dastuuri ah sidaas darteed marka go-aanku waa inay u dhammaadaan waxaana soo kala taageereynin ciidankii dalka joogay marka dalkaasi marka loo eego qaabka ayuu yahay dastuurkiisa siyaasadiisa iyo sidoo kale dadka ku noolba
hagaaga qeybihii hore ee barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerlo ayaad maqlaysaan dhegeystayaal cabdiqaadir dhinaca dhaqaalaha ee wadanka netherland haddii aan wax kaa weydiiyo dhaqaalaha markaasi waa mid nuuca ayaa la dhihi karaa muxuuse uga duwan yahay wadamada kale
dhanka dhaqaalaha netherland waa wadanka lixaad ee ugu dhaqaalaha badan midooda yurub wuxuu door muhiim ah ka ciyaarayaa xarun gaadiidka yurubiyaanka oo leh badnaasho ganacsi oo markaasi ay jirto inay xiriiryo warshadeed oo xasilooni iyo sidoo kale shaqo la-aan hooseysa ay ka jirto sidaas darteed marka dhaqaalahooda waa mid wanaagsan dhinacyo kala duwan ayuu dhaqaalahoodu kasoo galaa weliba lacagta dalkaasi laga isticmaalo ayaa ah lacagta yuurooga ah taasi oo adduunka marka loo eego lacagaha ugu awooda badan ku jira weliba suuqyada caalamiga ah ee ugu weyn suuqa la yiraahdo forexiska ama waxyaabaha lacagaha markaa lagu kala sarifto dhanka internetka ayay kaalinta kaalimaha koowaad ilaa labaad meelaha ugu jirtaa saas darteed marka dhaqaalaha dalkaasi maadaama uu lacagtoodii ay tahay lacag yuuro ah waxaa laga dheha karaa inay dhaqaalahoodu uu yahay mid wanaagsan oo dhinacyo badan markaasi soo gelaya bangiyada dalka ayaa iyaguna ka faa-ideysta suuqaasi iyaga oo dhaqaalo fiican ka hela waxaa ku yaala marka goobo kala duwan oo dhalinyarada shaqo abuur loogu sameeyo sida ganacsi ugu sameysan lahaayeen dhaqaalahooduna kor ugu soo kici lahaa dadka dalkaasi ku nool ayaa iyagu waxaa marka loo fiiriyo wadamada kale waxay ka sareeyaan dhowr wadan oo la oran karo waa kuwa wadamada wanaagsan ee soo kobcaya ka mid ah netherland marka dhaqaalahoodu waa wanaagsan yahay dowladuna way ku dadaashay wasaaradda ganacsiga ee dalkaasi ayaa iyaguna dadaalo kala duwan sameeyey si ay markaa ganacsiga u kaabaan xiriiro ganacsiyadeed ayay la sameysteen wadamo dhowr ah oo ay ka rajeynayeen inay ganacsi wanaagsan ay ka helaan dhaqaalaha dalka marka loo eego goobaha waxyaabaha ay ka faa-iidaan waxaa kamid ah waxyaabaha ay dhoofiyaan waxyaabaha loo soo dhoofiyo iyo sidoo kale goobaha dadku ay u dalxiis tagaan oo dadkii lacag laga qaado waxaa jira garoomo waaweyn oo ku yaalo oo ciyaaraha markaa wadamada yurubna marka loo eego intooda badan waxay faa-iido ka helaan qaarkood ciyaaraha ay dalkooda ku qabanayaan koox amsterdam la yiraahda ayaa dalka ka dhisan xilliga ay ciyaareysona waxay faa-iido ku qaba xiriirka kubadda cagta dalkaasi iyo sidoo kale wasaaradda ganacsigu iyaduna markaa faragelin ku sameyso oo dhaqaalihii kor kala socota dadka garoomadaasi ka qeybgala ayaa lacago fara badan laga qaadaa iyagoo markaa hadda dhibaatada ugu badan ee dalkaas soo wajahday coronavirus ay tahay oo dhaqaalihii sidii hore inkastoo uusan ahayn balse wuu ka wanaagsan yahay dhowr wadan marka loo eego
muujada f m ka dherarkeedu yahay siddeetan iyo sideed dhibic sideed markaas idaacadda beerlo dabcan ku gadaaman baladweyne iyo deegaanada ku hareereysan ayaad naga maqlaysaan barnaamijku waa taariikhda dunida anigoo cumar ameerika ayaa idala socodsiinaya cabdiqaadir nadaar ayaa igala qeybgelaya dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka nebi ammaanka ah
aa
intaas ayaan ku dhaafno qasiidadaasi ay ku luuqeynaysay fanaanada xaliima khaliif cumar magool waxay markaasi dhextaal u ahayd barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerula qeybihiisii dambena waa isla soo gaarnay cabdiqaadir ow dhinaca warshadaha iyo adeegyada ay qabtaan dalka netherland haddii aan wax kaa weydiiyo waa kuwa nuucee
qaybta adeegyada maaliyadda iyo ganacsiga waa mid ka mid ah qeybaha dhaqaalaha ee ugu weyn netherland aaga magaalada caasimadda oo ah amsterdam lagu magacaabo wadno ayayna u tahay marka loo eego ganacsiga iyo sidoo kale warshadihii waxay soo saartaa qiyaastii boqolkiiba labaatan waa g g d b-ga gobolka iyo sidoo kale boqolkiiba shan iyo toban shaqooyinkiisa marka lagu daro hay-ada hay-adaha maaliyadda ee waaweyn ee markaasi holland sida a b n a m r o iyo sidoo kale i n g iyo waxyaabo kale oo iyaguna markaasi aada u badan marka loo eego marka qaabka ay u shaqeynayaan ayaa ka duwan qaababkii hore horumarino kala duwan oo lagu sameeyey awgeed dokumentiyada iyo sidoo kale qaabka ay dadka ku qaadanayaanna waa mid markaasi la qorsheeyo oo aan caqabad inay ka imaado aanan markii horeba laga baaraandegay sidaas darteed marka waxaa jira laamo ku dhow oo konton bangiyo ah kuwaasi oo markaasi shisheeyaha laga leeyahay waxaasoo marka laga xusi karaa i c b c destange banki royal banki of scotland banki of sidoo kale tokyo iyo kabitaanka iyo kuwo kaloo aada u fara badan oo lagu daray in ka badan labaatan shirkado oo ceymis ah oo shisheeye wuu leeyahay ag waa mid ka mid ah xarumaha suuq sameynta ugu weyn adduunka ee leh shirkadaha sida i m c all options iyo sidoo kale kuwo kale oo aada u fara badan marka dhammaan shirkadahaasi sharciga ay ku shaqeeyaan haddii aan u eegno shirkad gaarka loo leeyahay ee netherland ama b v waxaa badanaa ee doorta maalgashayaasha caalamiga sharci ahaan shirkadeed awgeed waxaa sidoo kale lagu dari karaa raasimaalka halka euro b v sharci ahaan waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa inuu yahay degane cashuur cashuuran sidaas darteed marka netherland shirkadaha ku yaalo qaabka ayay u shaqeeyaan dhinaca waxbarashada haddii aan wax kaa weydiiyo netherland bal tayo intee laeg ayay leedahay waxbarashada netherland waxbarashada netherland ayaa ah waxbarasho aada u wanaagsan marka loo eego wadamada qaar maadaama dalkan uu yahay dal dhanka waxsoo saarkii aan idhaahdee dhanka dhaqaalaha ku wanaagsan wadanka hadduu dhaqaalu haystana wax badan ayuu markaasi wadamada kale ugu horumari karaa sidaas awgeed marka oo dhanka waxbarashada waa mid aada u wanaagsan caruurta ayaa intooda badan waxbarasho si lacag la-aana ku hela marka loo fiiriya dadka dalkaasina boqolkiiba sagaashan iyo shan waa kuwa waxbartay oo aqoon duruuqsan leh iyaga oo markaa awood u lah in ay wax badan dalkooda ku anfacaan aqoontana markaan lagu gaadi karin aqoon la-aan lagu gaadi karin caruurta waxay si joogta u helaan adeegyadooda aas-aasiga oo ah dhanka waxbarashada marka waxbarashadii sidaa ayay uga wanaagsan yihiin aad baad wanaagsan tahay guud ahaana intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka taariikhda dunida anigoo cumar ameerika ayaa barnaamijka soo saara islamarkaana halkan idinkala socodsiinayay intan barnaamijkan lamida dib isugu maqli doono inagu wada jira sida ay nabadgelyo